bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo idinhayo duhurnimada kuwooda ugu door karoon waxaana ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa calanka qaranka ku wareejiyey ciyaartoyda soomaaliya u matalaysa ciyaaraha olombikada ee sanadkan lagu qabanayo dalka baraaziil magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa maanta waxaa ka socota munaasabadda kooda agoost oo ku beega maalinta la aas-aasay dowlad goboleedka puntland iyadoo ay ka qaybgalayaan mas-uuliyiin kala duwan guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ayaa maanta faahfaahiyey howlaha guddiga horyaalla oo ah qabashada doorashada sannadka dib shir jaraa'id ay ku qabteen muqdisho maanta maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay xukun isugu jira dil iyo bixinta biyo ku xukuntay laba qof oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka kadib markii siyaabo kala duwan ay u dileen askar iyo dadrayda wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa muqdisho ka fuurtay dood cilmiyeed ku saabsan nidaamka federaalka iyo sida bulshada loo fahamsiin karo taliska ciidamada cirka soomaaliya ayaa maanta waxa ay dhagax dhigeen xarun ay ku howlgeli doonaan taliska ciidanka cirka hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan daryeelka carruurta yunisef ayaa maanta soo saartay warbixin ka hadlaysa xaaladda carruurta soomaaliyeed ee sannadkan aynu ku jirno gudoomiyaha gobolka banaadir oo ay weheliyaan taliyaasha qaybta guud booliiska iyo nabadsugidda ayaa maanta kormeer howleed ku tegey saldhigyada degmooyinka gobolka banaadir oo ay ugu kuurgalayeen sida ay u shaqeeyaan ciidamada amniga qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warka duurnimo ee rediyo muqdisho intaan ku guda jirno u diyaargarooba qodobada oo faahfaahsan insha allah
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa kowda bisha sideedaad sannada ka maalin isniina kusoo dhowaada qodobadii aan idiin soo dulmuro faahfaahsan warka duhurna waxaa soo saaray tifitraha rediyo muqdisho maxamed macalin xasan waydka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa calanka qaranka ku wareejiyey ciyaartoyda soomaaliya u matalaysa ciyaaraha olombikada ee sanadkan lagu qabanayo dalka baraaziil faahfaahinta warkan waxaa eegaya faysal muuse maxamed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo uu heliyo gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa qaabilay ciyaartooyda soomaaliya u matalaysa tartanka ciyaaraha olombikada adduunka ee sanadkan ka dhacaya waddanka baraaziil madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu horeyn ka dhageystay warbixin macalinka ciyaartooyda soomaaliya u matalaysa ciyaaraha olombikada adduunka waxa uu yidhi macalinka ciyaartooydaasi madaxweyne muddo ku dhow sanad ayay qaateen tababar ku filan oo siin kara awood ay uga qaybgeli karaan tartanka orodada waxaan rajaynayaa in sanadkan ay keeni doonaan guul weyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la hadlay ciyaartooydaasi oo kale ahaa maxamed maxamuud iyo maryan nuux muuse oo ah wiil iyo gabar ciyaartooyda qaranka soomaaliya u matalaysa sanadkan ciyaaraha olombikada adduunka waxa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud kula dardaarmay in ay sameeyaan wax walba oo ay ku keeni karaan sumcadda qaranka soomaaliyeed iyo guul ay ku farxaan shacbigooda
in markaa aada saas ogaataan muhiimadda oo hawshaas ay leedahay oo magaca ummadda soomaaliyeed ay u leedahay marka dhammaantaad soo noqonaysaana inaan muxuu ahay farxad iyo guulyareyreyn aan kusoo dhaweynaynaa waxaa maanta taariikhda muhiimka noo ah waxa waaye horta kow inaad ka qayb gashaan alla waa muhiim wixii kale oo nooga soo baxana wax kasta yihiin waa waxaan raalli ku noqonayno oo aan ku kalsoonahay marna inay dadaal yari aanan waxba ku waayeynin laakiin de dadaal haddii la galo tartan la galo muxuu ahaay guusha waa la gaaraa waanan rajaynaynaa inaad guusha keentaan waanan aad iyo aadan idinku bogaadinaynaa wax kastoo fududaynaya inaad guulaysataan inaad samaysaan dowladda soomaaliya iyo xiriirka iyo maxaan ku ihahday dadka soomaaliyeed oo dhanna waxay diyaar idin leeyihiin insha allahu wixii aad muxuu ahaa idiin fududaynaya inaad guulaystaan marka magacii soomaaliya calankii soomaaliya intaba madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa calanka qaranka soomaaliyeed guddoonsiiyey labadaasi ciyaartooy ee matalaya soomaaliya sanadkan ciyaaraha ka dhacaya waddanka baraaziil ee olobikada adduunka isaga oo ku sugan xafiiskiisa dhinaca kalena maxamuud cadow nuux oo ah macalinka ciyaartooyda soomaaliya sanadkan u matalaysa ciyaaraha olobikada adduunka ee ka dhacaya waddanka baraaziil ayaa sheegay in ciyaartooydan ay yihiin kuwa dhiiran oo uu dardaaran siiyey madaxweynaha jamhuuriyadda isaga oona ku wareejiyey calanka qaranka waxa uu sheegay in rajada ugu badan ay tahay in ay guul keenaan sanadkan runaha madaxweyne ayaa naqaabilay waana waajib oo dastuuriya sababtoo aan waxaa madiina ummadda soomaaliyeed madaxweyne waa madaxweyne ummadda soomaaliyeed waxaa marka aan baxeen waxaa waaye laba boqol iyo afar dhowr dowladood ayaa xalanka ka qaybgelaynaa aragaas oo isu- isku imaanayaan marka madaxweynaha waxaa waaye waa madaxweyne waaye waa qasab inuu maarata uu nasago nadaxiyo wuxuu nagu wareejiyey calanka qaranka waxay wadaan mas-uuliyadda waxay waddanka dhan ay wadaan Eh, labadooda iyo waxaa waaye waa labada ciyaaryahan oo wiilka gabadha u sida calanka soomaaliya ummadda soomaali dhan ay matalayaan marka maada- maadaama madaxweyne waddanka uu yahay wuxuuna guddoonsiiyey calankii ayuu la guddoonsiiyey Eh, labada ciyaartooy waxay kala ordi doonaan laba orod ay kala ordi doonaan Eh, shanta kun ayaa maxamed daawud ordi doonaya gabadhana waxay ordi doontaa waxay aadi eh, afar boqol oo mitir insha allah hadduu la yidhahdo waxay kala ordi doonaan saddex iyo tobanka bisha ayay gabadha ordaysaa toban tobanka bisha wiilka ordaya soomaaliya ayaa ka mid a wadamada caalamka ka socda ee sanadkan ciyaaraha olombikada adduunka uga qaybgalaya waddanka baraaziil taas oo muujinaysa astaanta jiritaanka qarannimada soomaaliya labada ciyaartooy ee soomaaliya matalaysa ayaana ahaan doona kuwa dalka baraaziil geeya calankii uu ku wareejiyey mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda faysal muuse maxamed mahadsanid faysal muuse maxamed magaalada garoobe ee xarunta gobolka nugaal ayaa maanta waxaa ka socota munaasabadda kooda agoosto ku beega maalintii la aasaasay dowlad goboleedka puntland iyadoo ay ka qaybgalayaan mas-uuliyiin kala duwan munaasabada lagu weyneynayo kooda agoosto ah markii dhidibada loo taagay dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa iminka ka socota magaalada garoobe ee xarunta gobolka nugaal magaalada garoobe ayaa si weyn looga dareemaya qabanqaabada aas-aaska maamul goboleedka puntland waxaana lagu wadaa in munaasabadahaas ay khudbado ka jeediyaan madaxda sarsare ee puntland guud ahaan ammaanka magaalooyinka waaweyn ee puntland ayaa si weyn loo adkeeyey iyadoo ciidamada amniga puntland lagu arkayo wadooyinka magaalada garoobe sida uu ku soo waramayo wariyaha warbaahinta qaranka ee deegaanada puntland maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay xukunno iskugu jira dil iyo bixinta diyo ku xukuntay laba qof oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka kadib markii siyaabo kala duwan ay u dileen askar iyo dad rayida wariyaheenna axmed cumar munya ayaa faahfaahinta warkan eegaya maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa xukun iskugu jira dil iyo bixinta diyo boqolaal halaad ah ku riday laba ruux oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya kadib markii lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen dil laba ruux xukunkaasi ayaa yimid kadib markii ay racfaan ka soo qaateen xukun hore maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay ugu riday oo kaas oo maxkamadda sare ay ku raacday go'aankii dilka ahaa labada nin ee la xukumay ayaa kala ahaa axmed cabdi maadey iyo xuseen cabdulaahi cumar oo loo yaqaano khayre kuwaas oo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya ay ku soo oogtay dacwad ah in ay geysteen faldambiyo dil ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida liibaan cali yarow ayaa faahfaahin ka bixiyey xukunkaasi markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ee lambarkiisu yahay la ra ma a qa sa slash eber shan slash laba kun lix iyo toban ee toban saddexdii bishii saddexaad laba kun lix iyo toban kuna xukuntay alifle bool axmed cabdi maadey diyo boqol halaad oo geel ah ahna diyadii marxuum maxamed cali cabdalla markay aragtay qiraalkii eedaysanuhu ka hor bixiyey garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida ahaa in qori akey foodhisaban uu watay kaga fakatay marxuum maxamed cali cabdalla asagoo joogo goobtiisa shaqo ee timajaro afgoye markay dhegaysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda marag furkii ay bixiyeen markay dhegaysatay doodii qareenka oo ahayd in eedays- eedaysanaha dilka uu geystay uusan ahayn dil kas ah uu yahay dil kama ah wuxuuna maxkamadda ka codsaday in lagu xukumo eedaysanaha diya diyo sidaas darteeda maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay baabi'isay xukunkii maxkamadda daraj- darajada koowaad ciidamada qalabka sida horay ugu xukuntay eedaysane alifle bool axmed cali cabdi maadey maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay ku xukuntay eedaysane alifle bool axmed maadey dil toogasho ah ahna qisaastii marxuum maxamed cali cabdalla maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafacaanka xuseen cabdilaahi cumar khayre labaatan sagaal jir ah ina ambiyo jilcow ku dhashay afgooye markay aragtay aayadda boqol toddobaatan iyo siddeedaad suuratulbaqara iyo aayadaha kalaa soddon iyo saddexaad afartan iyo shanaad suuratulmaa'ida lala aqriyo qodobka afar boqol soddon iyo afraad xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka toban iyo sagaalaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ee lambarkiisu yahay ma aqa sa slash eber lix toddobo labada kun lix iyo toban
guddiga hirgelinta doorashooyinka dadbanaya maanta faahfaahiyey howlaha guddiga hor yaalla oo ah qabashada doorashada sanadka labada kun lix iyo tobanka kadib shir jaraa'id ay ku qabteen muqdisho hadda waryaheena muxidiin macalin cabdulle m m c ayaa hadda waxa uu ku sugan yahay stuudiyaha sdeeda radio muqdisho muxidiin shirka jaraa'ida ka qayb gashay maxaa looga hadlayay waa mahadsan tahay jubba dabcan waxaa shir jaraa'id qabtay guddoomiyaha guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban ee dhowaantan mataqaanaa ku dhismay shirkii madasha wadatashiga qaran go-aankii ay ka soo saareen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka islamarkaana digreeto uu ku soo saaray madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud shirka guddigu waxa uu dabcan noqonayaa shirkii ugu horreeyay ama markii ugu horreyso ay ka hadleen halka ay wax u marayaan oo ay warbaahinta usoo bandhigaan qorshaha guddiga iyo shaqooyinka soconaya gudoomiyaha guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban ee markaasi jira ayaa waxa uu ka hadlay waa cumar maxamed cabdulle cumar dhegey halka hadda qorshuhu uu yahay iyo sida ay wax u qorsheenayaan waxa uu ugu horeyn ka hadlay sida guddigooda uu ku dhismay waxa uu soo hadal qaaday shaqooyinka kala duwan ee laga filayo inay qabtaan oo markaasi ku eg sanadan labada kun lix tobanka sidii doorasho nidaamsan ay u sameyn lahaayeen waxa uu sheegay in guddigooda marka hore u dhisan yahay ilaalinta xuquuqda musharaxiinta ee tartamaya sidoo kalena wada shaqaynta xubnuhu uu yahay midka keliya ee wax badan u fududeynaya waxa uu sheegay in guddigu uu leeyahay ilaa iyo lix guddi shaqo oo markaasi shaqooyin kala duwan qaban doona inta doorashadu ay socoto oo uu ka mid yahay guddiga amniga guddiga doorashooyinka iyo sidoo kale guddi ka shaqayn doona gobolada dalka maadaama doorashadu sidii sanadkii hore aanan ahayn oo ay ka dhici doonto guud ahaan xarumaha ama magaala madaxyada maamul goboleedyada sida kismaayo garoowe cadaado oo xarun kumeel gaara u ah maamulka galmudug waxa uu sheegay sidoo kale in maadaama aanu dhismin maamulka shabeellaha oo shabeellaha dhexe iyo sidoo kale hiiraan doorashadu ay ka dhici doonto magaalada buulaburde ee gobolka hiiraan magaalada tan muqdishona waxa uu xusay in doorashadeedu ay ka dhici doonaan maamulka somalilan aagaas dadka ku nool ee dowladda qaybta ka noqonaya iyo xildhibaanada beelaha banaadiriga waxa uu markaasi isagoo arrimaha ka hadlay yidhi marka aad fiirisid doorashaydii laba kun iyo labaiyo tobanka madax dhaqameedyada qabiil walba ka mas-uula ayaa soo xulay xildhibaanadii u matelayay aqalka baarlamaanka kan hadda marka wuxuu kaga duwan yahay boqol iyo shan iyo soddonkii oday baa waxay la tashanayaan odayaasha dhaqameedyada qabaa'ilka hoose oo usii kala jajabaya qabiil walba markay wada tashadaan ayay waxay soo xulayaan ergadii konton iyo kowga ahayd oo beeshaas codka u bixin lahayd waxaa kaloo ayadana uu kaga duwan yahay kii kale oo aan ergadaas keliya aan ahayn in musharaxiintu ay yeelan doonaan hannaan ay ku tartamaan oo aan ahayn mid lasoo xulaayo oo ay ku kala adkaanayaan codad sidoo kale waxay ku kala duwan yihiin magaalada muqdisho ayaa ahayd xaruntii lagu xulay dadkaas dhammaantood hadda waxa uu ka dhici doonaan doorashooyinka magaalo madaxyada dowlad goboleedyada oo ah xarunta dowlad goboleedka puntland garowe xarunta dowlad goboleedka galmudug xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka galmudug cadaado xarunta dowlad goboleedka xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed xarunta dowlad goboleedka jubba oo ah kismaayo
muxudiin dhanka kale waxaad ka timid munaasabad dib loogu hirgelinaya xarunta naadiga saxaafadda soomaaliyeed oo suxufiyin badan ay hore ugu soo baxeen bal iyadana faahfaahin laga siiy jubba dabcan naadiga saxaafadda soomaaliyeed naadi jir ayuu ahaa waxaa horey loo aasaasay sanadii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii suxufiyiin badan oo qaarkood hadda shaqeeya ayaa halkaasi ka yimid oo wax badan ka soo bartay sidaan ognahay waxaa eh, kala hore geeriyooday gudoomiyihii eh, naadigaasi injineer mukhtaar eh, xasan eh, waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabad dib loogu howlgelinayay eh, xarunta naadiga saxaafadda soomaaliyeed waxaa ka qayb galay qeybaha kala duwan ee bahda saxaafadda xubno ka socda wasaaradda warfaafinta soomaaliya oo ay ka mid ahayeen agaasimaha eh, s n t v iyo sidoo kale agaasimaha wakaaladda wararka qaranka soomaaliyeed ee soona waxaa halkaa ugu horreyn ka hadlay gudoomiyaha eh, naadiga saxaafadda soomaaliyeed ustaad eh, yuusuf xasan macalin oo ka hadlay eh, ujeedka naadigan dib loogu howlgeliyay iyo waxyaabaha ay ka shaqayn doonaan waxaa farxad weyn oo ah sida cabdinuur u sheegayba inaan annagu iscasuunno aan samaysanno meel haddaan bahdii saxaafadda nahay annaga iyo siyaasiyiintii iyo aqoon-yahanadii iyo dadkii kaloo hay-adaha ka shaqaynayay ee soomaaliyeed ee waxgaradka ahaa meel aan isugu nimaadno ku kala war qaadanno ummaddana uga tebinno wararka iyo xogaha saxda ah marka ku soo dhowaada naadiga saxaafadda ujeeddadiisu waxa ay tahay oo keliya in suxufiyiinta siyaasiyiinta waxgaradka ee lagu kulmo oo wararka lagu kala qaato inta aan dadka loo tabin wax beena iyo wax ku tiri kuteena iyo ee midda kalena siyaasiyiinta aan laga sugin inay ayagu war kula soo doontaan laakiin annagu wararkii aan u yeerno oo warkii ay sheegaan ee midda kale muxaadarooyin ayaa ka dhici doona meeshaan oo suxufiyiinta aqoontooda in sare loogu qaado siyaasadeed iyo dhaqaale iyo dhaqan intaba ee dadka waxgaradka ah la casuumi doonaa ee suxufiyiintay la hadli doonaan shirarka jaraa'id ayaa lagu qaban doonaa ee suxufiyiinta naftooda intay isugu yimaadaan ee wararka hoose ku kala qaadan karaan wakhtigay rabaan laakiin yaa imaanaya naadiga weeye oo u furan yahay naadiga wuxuu u furan yahay cid kastoo xubin ka ah oo suxufi ah ama hay-ad saxaafadeed ah ama siyaasi ah ama aqoon-yahan ah oo danaynaysa ama war haysa war tabiye iyo war loo sheege iyo intaba waa meel ay ku kulmaan oo xogta ku kala qaataan adduunkao dhan ay ka furan tahay laakiin soomaaliya hadda ka hor ma lahayn marka waxaa sharafno ah inaan bilowno ku soo dhowaada taliska ciidamada cirka soomaaliya ayaa maanta waxa ay dhagax dhigeen xarun oo uu ku howlgeli doono taliska ciidanka cirka faahfaahinta warkan waxaa eegaya waryaheena maxamed cali axmed rooraay taliyaha ciidamada cirka jenaraal maxamuud sheekh cali oo ay weheliyeen taliyayaasha ciidamada asluubta iyo badda ayaa si wadajira u dhagax dhigay dibudhiska xaruntii u horeysay oo ay ku shaqayn jireen wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidamada xoogga dalka xaruntan oo ku taala xerada ciidamada cirka ee afisiyoonia ee magaalada muqdisho ayaa waxaa gaaray burbur xooggan iyada oo marka la dayac tiro ay xafiisyo u noqon doonto taliska ciidamada cirka taliyaha ciidamada cirka jenaraal maxamuud sheekh cali oo faahfaahiyey ahmiyadda xaruntan ay u lahayd ciidamada xoogga ayaa sheegay in dhismaheeda ay maalgelinayaan ganacsato soomaaliyeed wasiirka u horreeyo gaashaandhigga allah u naxariistay maxamed ibraahim cigaal iyo taliyihii u horreyso xoogga dalka allah u naxariistay jenaraal daa'uud cabdulle xersi waa meeshii u horreysay iyo taliyayaashii ka dambeeyaba waayo lix wasiir iyo afar taliye ayaa fadhiisatay meeshaan markii runta loo hadlo lix wasiiroo shibil ah iyo haddaan idhaahdo laba wasiir oo militari ah oo markaas waxay noqonayaan siddeed wasiir iyo saddex afar taliya ciidan ayaa fadhiisatay marka xaruntii baan rabnaa inaan soo celinno macdamaa ay taariikhdaas leedahay ummadda soomaaliyeedna u leedahay dhagaxdhigaan haddaan dhigax dhaan dhigayno ama aan dhisaynana aan ku soo celinaynana waxaa gacan naga siinaya ajari xasanaad allaha ka siiye ganacsato soomaaliyeed iyo gobolka banaadir taliyaha ciidamada asluubta sareeya gaas bashiir maxamed jaamac ayaa sheegay in dhankooda ay qalameyn doonaan xafiisyada marku uu dhammaado dhismaha sharaf bay ii tahay maanta taliyaha ciidanka cirka soomaaliyeed inuu noogu yeero nuguna casuumo dhagaxdhigga xafiiskan uu ka soo sheekayo taariikhdaas dheer leh marka war badan ka jeedin maana kuley wuxuu noogu yeeray waa fahmi karnaa maadaama ciidanka asluubta soomaaliyeed dhaqan ahaan iyo taarikh ahaan bay ciidan dhismo iyo dib u dhis iyo muxuu ahaa haddana aanu bilownay howlihii dibudhiska dalka qaybihii muxuu ahaa qalabaynta iyo wax la mida marka waxaanu qaadan doonnaa xafiiska taliyaha annagaa qalabaynayna ciidanka asluubta soomaaliyeed waxay gacantooda ku sameeyeen ayay ku qalabayn doonaan haddii alla idmo marku dhismahaanu dhammaado waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullah
mahadsanid maxamed cali axmed rooray gudoomiyaha gobolka banaadir oo ay weheliyaan taliyayaasha qaybta guud booliska iyo nabad sugidda ayaa maanta kormeer howleed waxay ku tageen saldhigyada degmooyinka gobolka banaadir oo ay ugu kuurgalayeen sida ay u shaqeeyaan ciidanka amniga wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka banaadir nuur saciid tahliila faahfaahinta warkanayga
saldhigyada booliiska uu ku leeyahay degmooyin gobolka banaadir ayuu kormeer ku sameeyey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho kaas uu u korgelayay sida ay u howlgalaan ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybta saldhigyada magaalada muqdisho iyo baahiyaha ka jira saldhigyada uu duqa magaalada muqdisho kormeeray waxaa ka mid ah saldhigga degmada cabdicasiis shangaani xamarweyne boondheere iyo warta nabadda kormeerka gudoomiyaha gobolka banaadir waxaa ku wehelinayay taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha qaybta guud gobolka banaadir ee ciidanka nabad sugidda iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga gobolka banaadir waxa uuna gudoomiyaha taliyaasha nabad sugidda iyo booliiska ee degmooyinka gobolka banaadir kala hadlay inay sii labanlaabaan dadaalkooda ku aadan sugitaanka amniga caasimadda iyo inay kasbadaan shacabka kormeer kiidb ayaa waxaa warfidyeenada la hadlay taliyaha qaybta guud gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaanla sare bishaar abshir geedi sideed iyo tobanka saldhig ee ku yaala degmooyinka gobolka banaadirna waa mari doonnaa waana tillaabo uu qaaday gudoomiyaha gobolka runtii maadaama amniga gobolka mas-uuliyaddiisa isaga ay saaran tahay annaguna aniga iyo dhegayga aan nahay garbihiisa wuxuu u soo istaagay inuu waxa kale oo dhan oo gadaal iska dhiga laakiin amniga gobolkan runtii dhegihiisa uu qabto waana bilow maantay oo uu bilaabay shaqadaas waxaa ka sii horreeyey bishii ramadaan awalkeeda runtii in uu dhisay guddigii amniga ee heer degmo haddeerna waxaan sugaynaa in guddiga amniga ee heer gobol asagana asbuucyada asbuucan soo socda dhammaadkiisa in la dhammaystiro halkaasna waxaa ka soo bixi doona meeshii aan u soconnay iyo shacabkaana waxa uu naga sugayo gudoomiyaha iyo aniga iyo saaxiibkay dhigayga oo taliyaha ciidanka niisa ee gobolka runtii waa arrin lagu farxo waa arrin lagu faani karo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale waxa uu sheegay in hadafka maamulka gobolka banaadir uu yahay nabadgelyada caasimadda iyo dib u dhiskeeda degmo kasta waxaan u kuurgelaynay bal guddiga amniga oon dhisnay qaabka isula jaan qaaday waxaa noo soo baxday intii aan rabnay iyo in kasii wanaagsan inay isla jaan qaadeen waxaan rabnaa inaanu sii dhowaana shacabka oo aysan degmo intay ka gudubto aan u gaarno tabeelle ilaa toban tiriya waana ku tegaynaa shacabkuna hadda wax badan ayuu qayb ka qaatay amniga maxaa yeelay tillaabooyinka la qaadaya inta badan iyo xalaa ugu dambaysay xeebta liida agteeda baabuur waxyaabaa qarxa laga soo buuxiyey shacabkaas soo sheegay waan uga mahadcelinaynaa inuu shacabku wax sheego annaguna aan ka jawaabnaa ayay tahay mas-uuliyaddaynu intaas ayaan hadda ku wada shaqaynaa eebbaada saxaafadda waan u mahadcelinaynaa dadaalka dheer ay murubina la garab taagan yihiin waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed fariintii uu faray taliyaha qaybta in la qaato maxaa yeelay amnigu annagaa iska leh cid kale oon hadda aan u qabanayna ma jirto nuur saciid taale sn t v magaalada muqdisho
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka carruurta ee unisef ayaa maanta soo saartay warbixin ka hadlaysa xaaladda carruurta soomaaliyeed ee sanadkan aynu ku jirno faahfaahinta warkan waxaa eegaya waryaheena ibraahim guudle isxaaq oo istuudiyaha iminka ku sugan warbixintan ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka carruurta ee unisef islamarkaana ciwaan looga dhigay xaaladda carruurta soomaaliyeed ee sanadkan labada kun lix iyo tobanka ayaa waxyaabaha ay ka hadlaysay waxaa ka mid ah xaaladaha carruurta soomaaliyeed gaar ahaan dhinaca caafimaadka warbixintu ay si weyn uga hadashay in carruurta iyo haweenka ay inta badan wajahaan xaalado dhinaca caafimaadka dhinaca nafaqadarrada carruurta ayaa ka mid ah waxyaabaha warbixintan ay ka hadashay iyadoo si gaara u xustay in xeryaha barkacyaasha carruurta ku nool een xaaladooda dhinaca nafaqada ay aada u liidato waxyaabaha warbixintan sidoo kale ay ka hadashay ayaa waxaa ka mid ah dhinaca waxbarashada carruurta oo ay sheegtay in hay-adda in carruurta soomaaliyeed ee aanan haysan waxbarasho ku filan oo tobankii carruur ahba ay afar ka mid a ay iskuul aadaan oo keliya halka lixda kalena aan waxbarasho haysan dhinaca xuquuqda carruurta iyo saameynta dagaalada sokeeye ay carruurta ku yeesheen ayay sidoo kale wax ka qortay warbixintan waxayna tilmaantay in carruurta la askareeyo iyagoo weli ku jira da-da carruurnimo taasi weli hay-addu ay si kulul u cambaaraynayso waxyaabaha ay ka hadashay hay-addan warbixinteedan ay ku xustay ayaa waxaa ka mid ah dhibaatada gudniinka fircooniga oo bulshada soomaaliyeed dhibaato uu ku hayo sida warbixintan lagu xusay guurka qasabka oo ay warbixinta sheegtay in gabdhaha da-doodu ay ka yartaa shan iyo tobanka sano guurka lagu qasbo hay-adda unisef ee qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka carruurta warbixintan sidoo kale waxaay sheegtay in ay markaasi ka heshay ilowareedyo xog muhiima u hayay arrimahan islamarkaana ka hadlayay dhibaatooyinka carruurta lagu hayo hay-adan unisef ee qaramada midoobay caruurta u qaabilsan warbixinta waxay ku xusay deegaanada maamulada somalilan puntland iyo sidoo kale koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haddaba xaflad kooban oo warbixintan lagu soo bandhigayay oo lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuq insaanka ee dowladda soomaaliya madaxa hay-adda unisef ee soomaaliya iyo sidoo kale hay-ado kale arrimaha xuquuqda aadanaha ka shaqeeya oo hay-adda ailman ay ka mid tahay waxaa halkaasi ka hadlay madaxa hay-adda unisef ee soomaaliya stephen oo ka hadlay warbixintan iyo sidoo kale muhiimadda hadda soomaaliya ay u leedahay
as we all know, are the future of this country. Yet they are the most affected.
sida aan wada ognahay carruurtu waa mustaqbalka waddankan laakiin waxaa qof walba uu ka warhayaa dhibaatada iyo saamaynta dagaalada sokeeye ay reebeen oo weli muuqda kuwa ugu badan ee saamaynta ay ku yeesheen waa carruurta soomaaliya waxay ku tallaabsatay horumar la taaban karo oo ay gaartay hadda taasi ayaana ku tusaysa in carruurta soomaaliyeed sidii hore ay ahaayeen hadda ay ka soo roonaanayaan taasina waxaa kaalin weyn ka qaadatay dowladda soomaaliya waxaan rabaa inaan u hambaliyayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wasiirka wasaaradda xuquuqul insaanka soomaaliya sida ay u suurageliyeen in soomaaliya ay ka mid noqoto boqol sagaashan iyo lixda waddan ee saxiixay heshiiska xuquuqda carruurta heshiiskan waxa uu dhigayaa in canug walba oo soomaaliyeed da-diisuna ay ka yar tahay siddeed iyo toban sano uu xuquuqdiisa helo
is well aware of this. And I again want to congratulate His Excellency President Hassan Sheikh Mohamud and the Honorable wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya sahre maxamed cali samatar iyana dhinaceeda waxay si diiran u soo dhoweysay warbixintan hay-adda unisef ay soo bandhigtay waxa ay sheegtay in gabdhaha hadda jira ee la horumariyo waxbarashana laga dhiso iyo dhinaca awoodda iyo ka qayb qaadashada horumarka dalka ay markaas fursad u noqon karaan in awood la siiyo waxbarasho ku filan ay helaan jiilka berito Focusing on strategic progress in the areas of education and healthcare, we can truly ensure that the next.
in aan diiradda saarno qorshaha awoodsiinta dumarka iyo waxbarashada waa muhiimadeena si ay horumarka dalka ay uga qayb qaataan iyo inay hormuud u noqdaan jiilka hadda soo koraya intaasoo dhanna waxay rumayn karaan riyooyinka soomaaliya oo ah horumarinta bulshada ee dhinac walba
Somalia. A future where, you, where our young teenagers, teenage girls do not feel that the need mahadsanid ibraahim guudle isxaaq ciidamada booliiska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta howlgallo ay ka sameeyeen deegaanka jameeca oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta degmada burhakaba ee gobolka baay kala wareegay maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab tali ku-xigeenka booliiska gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed gaashaalla sare maxamed isxaaq xasan oo la hadlay rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa tilmaamay in ciidamada ay kala eriyeen maleeshiyaadkii goobta ku dhibaateynaya shacabka deegaanka isagoo intaa ku daray in deegaanka jameeca ay iminka ku sugan yihiin ciidamada
waa mahadsan tahay dhowanaha waxaan ku sugnay degmada buurha kabo ee gobolka baay anigoo jiirkubka dhegista howlgallada meesha ayaan ka wadnay waakana waxaa ilaaha ay nagu guuray inaan meeshii ay dadka ku dhibaateynayeen oo jameecada ahayd aan kala wareegno ninkii cadowga ahaa farxadkoodana dee waa la daba taagayaa insha allahu tacaala haddana meeshaan ku sugannaha howlgalka marka aad kula wareegteen deegaanka aad tilmaamtay ma israsaaseen miyaa ka dhacday mase markay ciidamadu meeshu ay gaareen waa isaga carreen nimankaas burcadnimidkii nimii jidgodan baa usoo hartee wax yaroo iska caabina way iska way soo rideen laakiin waa laga farmaroojiyey marka ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed baan ahayn marka meesha annagaa ku sugan shacabkiina waa baawarta ay ku haysteen waan kasoo fasaxnay
saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska galmudug ayaa kormeer ku maray qaar ka mida deegaanada dhaca waqooyi bari ee gobolka mudug halkaasi oo ay ugu kuurgalayeen xaaladaha nabadgelyo wakiil wareedka warbaahinta qaranka ee gaalgacyo cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan soo diray goorsii horeyse kormeerkan oo ujeedkiisu ahaa u kuurgelidda xaaladda ammaan deegaanada galmudug qaarkooda ayaa waxaa saraakiil ka tirsan kuwa ciidanka boliiska soomaaliyeed ee galmudug ay ku tageen deegaanka afbaraqa oo ka mida deegaanada ku yaala dhanka waqooyi bari gobolka mudug qiyaas ahaana magaalada gaalkacyo u jira boqol iyo sagaashan kilomitir madaxa qaybta tababarada ciidanka boliiska soomaaliyeed ee galmudug gaashaalla dhexe maxamuud cilmi gulaaf ayaa markii ay gaareen deegaankaasi afbaraaqo waxa uu ka warbixiyey ujeedada kormeerkooda isagoona sheegay inuu yahay mid salka ku haya laba arrimood kuwaasoo uu sheegay inay kala yihiin ukuurgelidda xaaladda ammaanka deegaanadaasi iyo sidii deegaanka afgarmaqa looga yegleeri lahaa ciidamo booliska oo qayb qaata hawsha sugidii adkaynta ammaanka waxaana saraakiishan ciidanka booliiska galmudug ka socotay inta halkaasi ku sugnaay inay diiwaangeliyeen ilaa soddon ruux kuwaas oo loogu talagalay inay noqdaan ciidanka booliiska deegaankaasi maadaama deegaanka afqoraaq uu ka mid yahay deegaanada ay inta badani ka jiraan ololaha beelaha soomaalida islamarkaana loo baahan yahay xilligan in wax laga qabto xaaladahaasi mas-uuliyiinta iyo waxgaradka deegaankaasi ayaa iyagu dhankooda soo dhaweeyey in bulshada ku nool deegaanka afqoraaqa markii ugu horreysa loo qorsheeyo inay yeeshaan ciidamo bolis iyagoo dhanka kalena faahfaahin ka bixiyey xaaladda ammaan ee deegaankaasi iyo deegaanada la xiriira taas oo ay sheegeen in xaaladooda ammaan ay tahay haasan mid hagaagsan islamarkaana ay socdaan dadaalo lagu xallinayo colaado u dhexeeya beelo halkaasi wada degan dhinaca kale cabdirishaar cabdulla guuleed oo ka mid a qurbajoogta soomaalida ee xilligani isku xilqaamay hawsha dhismaha xarumaha adeega bulshada ee ka soconaysa deegaankaasi afbarooqo ayaa faahfaahin ka bixiyey halka haatan ay marayaan dhismaha xarumaha adeegyada bulshada waxa uuna sheegay in meel fiican ay marayaan dhismaha ilaa saddex xarumood oo kuwa adeega bulshada kuwaas oo ay dhowaan ka bilaabeen deegaankaasi deegaanka afbarooq ayaa haatan u muuqdaa mid kasoo kabanaya colaadaha iyo dhibaatooyinka sanadaha badan jiitaba iyo islamarkaana sabray in magaaladu ay noqoto magaalo furfurta islamarkaana dib u dhac weyn uu ka muuqdo markaaad booqato magaaladaasi afbarooq waxaad arkaysaa inay ka muuqdaan dhibaatooyinka iyo saamaynta ay ku yeesheen colaadaha beelaha waxaana gebi ahaanba furfursan daaraha iyo guryaha ku yaela halkaasi balse haatan waxaa muuqanaya dadaallo qurbajowda reer galmudug dadka deegaanka oo iskaashan ay ka bilaabeen inay dib usoo nooleeyaan adeegyadii bulshada deegaankaasi cabdirisaaq maxamed axmed raadiyo muqdisho gaalkacyo
warkii duurnimo aad ka dhegaysanayseen radio muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya waanaga intaa ciddii warkeena uu sheego dabcan waxay dib kaga heli kartaa fadhiga internetkana ku leenahay ee ah radio muqdisho dood in asigoo maqal qoraal iyo weliba sabrabo wata idinkala dhegaysiga warka waad ku mahadsantiin